madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ahna gudoomiyaha golaha midooda musharaxiinta oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in xaaladda soomaaliya ay meel aan wanaagsaneyn marayso isagoo dhinaca kale madaxda dowladda federaaliga ay ugu baaqay in wixii tabasha ay xaliso hadalka sheekh shariif sheekh axmed ayaa imaanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay xiisadii ka tagneyd magaalada muqdisho kuwaasoo ka dhashay dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo oo muqdisho ka dhacay mid kale oo ay qabanqaabiyeen isbahaysiga midooda musharaxiinta iyo ciidamo dowladda soomaaliya oo wadooyinka muqdisho lagu daadiyey oo ay ka midka yihiin xarumo ay musharaxiintu qaar degan yihiin wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdullaahi ayaa warbixintan noo soo diray gudoomiyaha madowda musharaxiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda dowladda soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadla xaaladda siyaasadeeda dalka uu marayo fiiq ayaa walaac ka muujiyey tillaabooyinka ugu dambeeyay dowladda soomaaliya qaaday gaar ahaana ciidamo uu sheegay in la duldhiga xaafada ay degan yihiin musharaxiinta qaarkood iyo banaanbaxayaal lagu hor istaaga magaalada muqdisho iyagoo daroonkooda muujinaya dadku hadday waayaan xuquuqda ay lahaayeen inay soo banaanbaxaanna sharcigaa tilmaamaya waa banaanbixi karaan qofna looma beegsan karo inuu ra'yigiisa sheegay inuu bannaanka u soo baxay inuu kulan sameeyey waxay ka mid tahay hanaanka dowladnimada sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ka rabaan oo keliya inay xaliso tabashada laga qabo arrinta doorashada dowladda waxaa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xaliso dadka la fadhiisato waxaa doorashada gelaya waa dadka murashaxiinta ah doorashadu inay xor ahaato oy xalaal ahaatana waxay khusaysaa dadka soomaaliya dhammaantood mid hadda jooga iyo midaan jooginba marka doorashadu inay xor ahaato oy xalaal ahaato arrin laga tanaasuli kara ma aha waa arrin qaran maanta haddii la ogolaadana berihii soo noqonaysa waxayna keenay qarannimadu inay ku dhammaato meelaan fiicnayn sida wanaagsan waxay ahaaday xilli hore hawshaan in la dhammeeyo laakiin haddana weli wakhtiyaa la haystaa waxaan ugu yeeraynaa dowladda tabashada laga qabo doorashooyinka guddiyada waxaa lagu eedeeya kow inay intooda badan ka kala yimaadeen hay-adaha dowladda iyo taageerayaal doorashona looma ogola arrintaas sharcigeena noo yaallaa diidan arrintaas dowladnimaduna waxay leedahay usus ay ku taagantahy ususka koowaad waa sharci marka waxaan rabnaa sharciga in la raaco mucaaradku waxa uu weydiinaya dowladda waxa uu ka rabo doorasho xurahoo xalaala wadiiqadeeda in la maro madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa soo hadal qaada arrinta ciidamada wuxuuna xuseen ciidamada qalabka sidee soomaaliya looga fadhiyo inay ka dhexbaxaan arrinta siyaasadeed oo aysan ku milmin arrinta saddexaad waxaa waa ciidamada dowladda ciidamo qaran haddaa maqashid waxay ku dhisan yihin sharci sharcigay ilaaliyaan macnaheeduna waxa waaye dowlad qof kastaba uu ogyahay xuquuqda iyo waajibaadka uu leeyahay dalkan waxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo ciidamadu ay qayb weyn ka ahaayeen burburkii inuu burburo qaranku waxaan rabnaa ciidamadu inaysan kulug yeelanin arrimaha siyaasiyiinta u dhexeeya oo ay tahay in siyaasad lagu xalliyo waxaan rabnaa inay ahaadaan ciidamo soomaaliyeed ay noo wada sinaadaan sidaasay ciidan qaran ku naqi karaan hadday naqo waayaan ma noqonaan ciidan qaran maxaa yeele sharcigay ka leexdeen xaaladda dalka annaga waxaan leenahay meel aan wanaagsanaynay joogaan iyoan looga sii darin xilligan waa xilliga loo baahan yahay in caqliga iyo xigmaddu ay shaqayso wax aa wada hadalku heli karto maxaa keenaya inaa ciidan usoo bixiso oo hadda waa la socoteen shalay yani xaafadan sida ay ahayd maxaa ka jira xaafaddan waxa ka jira ma jiraan waxaa ka jira war doorashada miiskaa lasoo saaro dowladda soomaaliya ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay qaybo ka mid a waddooyinka magaalada dhigta ciidamo iyadoo meelaha qaarna ay ka dhaceen banaanbaxyo ay ka dhasheen rabshado dhimashadii dhaawac saabay xilligan soomaaliya waxaa aada la isku hayaa arrinta doorashada iyadoo dowladda soomaaliya magacooday guddi doorasho balse ay kasoo horjeesteen musharaxiinta u tahan qabashada xalka madaxtinimada qaarkood sidoo kale waxaa weli lasoo magacaabin guddiyo ka dhiman maamulada puntland iyo jubbaland xilligana xaaladda kala guurka siyaasadeed waxay u muuqataa farfar ku fiiq inay tahay cabduqaadir okey v o a